waa tahay kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba mar kale kusoo dhowaada shabakada wararka qurbajooga soomaalida ee somali diaspora news com dhegeystayaal sidoo kale hamogaanina inaad naga soo booqataan barta internetka aan iyana ku leenahay oo ciwaankeedu uu yahay qurbajoog com iminkana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan qaybtii labaad ee barnaamijkii ama waraysigii dheeraa aan la yeeshay labada aqoon-yahan ee ditor xirsi cabdikariin ciyow iyo weliba brofesor xuseen warsame waxaanu eegi doonaa maamulada dalka ka jira saameynta ay siyaasada ku leeyihiin soomaalida faa'iidada iyo khasaaraha ay u leeyihiin guud ahaan gaar ahaanna waxaanu si gaara u eegi doonaa labadii gobol ee isku darsamay lixdankii kolkii ingiriiska iyo talyaaniga laga karo xoroobay maanta barnaamijka mawduuca sidaa u ballaaran waxa ayla falanqeyn doona haddii eebbahaweyn uu raalli ka noqdo doctor xirsi cabdikariin ciyow oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed kuna nool magaaladan otowa ee dalka canada sidoo kale waxaa isna khadka telefoonka ku jira rofesor xuseen warsameh oo culunta xisaabaadka ka dhiga jaamacadda calgary oo magaalada calgary jooga labadiinaba kusoo dhowaada barnaamijka marka hore waan dhownahay walaal cabdulqaadir mahadsanid cabdulqaadir waa mahadsan tahay waana ku faraxsanahay inaan doodan iyadaa maanta aan ka qayb galo waa si wanaagsan rofesor xuseen warsame goor dhoweyto waxaad ka dhawaajisay in burburkii dabadii degaano kala gedisan oo jamhuuriyaddii soomaaliya ka tirsani ay iminka yabyabayaan ama ay abaabulayaan nidaamyo iyo maamulo ay ku badbaadaan inay samaystaan dictoorku uu ka hadlay sida ugu macquulsan ee lagalaysugu keeni karo soomaali oo markaa dib cagaheeda loogu taagi karo haddii aan tan maamulada wax kaa weydiiyo hab nooceeya ayay maamuladaasi wax uga tari karaan ama wax uga bedeli karaan xaaladda siyaasadeed ee dalka ka jirta iyo ta'amaanba
horta laba arrimood baan u kala qaybaynay xirsi baana mar hore taabtay doctor xirsi baa mar hore taabtay ma garanaysaa meel muhiima oo in laga bilaabo ay tahay wax horta arrinta ugu weyn ee hadda innagayna haysataa waa arrinta midow la-aanta weeye arrintaa aynaan midow maanta mid aynaan ahayn ee aynaan isku wada arag dad soomaalidu maanta hal dawlad wada yeelan kara aynaan isku wada arag ayaa horta waxeenoo dhani uu ka bilaabmaya markay dawladnimo la-aan iyo urur la-aani dhimaa timaadana dhaqaala xumaa timaada dhaqaala xuma markay timaadana dabcan wax waliba wuu kala daataa oo ma garanaysaa qabiiladan iyo umuurahan runtii aan ka hadlaynaa marka loo eego xaqiiqda umuuraha waaweynee jira waa meel soka weeyaan adduunka dadka waxaa kala reebaa waa arrintaa dhaqaalaha oo haddaad u fiirsada waddamada carabta heela lacagta leh qabiilada ka taagan iyo xumaatada ka taagan iyo cadaaladdarada ka taagan waan soo arko or waan ka soo shaqeeyo waxaad la yaabayso maadaama barwaaqa ay heleen waxaasoo dhan ma muuqdo marka horta dhaqaale xumada ayaa sii keenaysa laakiin ta ugu weyn ee ina keento waa midnimo la-aantaas hortaas waa midoo iyada halkaa ina marka haddii midnimadii lasoo celinayo dad baa iminka go-ayba oo yidhi annagu waxaa noqonayba dawlad gooniya oo somalilan inkastoo ay is ururiyeen oy qabiilooyin marka hore isku ururiyeen haddana gobol bay isku ururiyeen oo waxbay samaysteen wa laakiin nasiib darro waxay yidhaahdeen soomaaliya si weynaa ma odhinine waxay yidhahdeen waan go-nay kuwo kaloo isku urursa qabiilana iyaguna way jiraan oo weli yidhi ma go-ayno laakiin xaqiiqa marka sida u dhaqmayaan iyadan aad u eegto wax badan aan dhaamin go'itaanka aan wax badan dhaamin iyaga laftoodu way jiri jirta marka haddaba gobollo gobollooyinkaa samaysmay mid way ka tali kar lahaayeenoo dowladaha samaysan oo waxbaa samaysan oo maamulbaa samaysan oo maamulkaa samaysan haddii laga faa'iidaysto dee waxa yabyabkii baa soo dhowaan karaya laakiin mashaakilkii wuxuu noqday dadka xukumo meeshaas iyaga laftoogii waxbay doonayaan wax salfi interesta bay leeyihin oo qariisadu iyagu doonayaan bay leeyihiin ma laysu keeni karaa waxa weeyaan su-aashii waxa iyagu doonayeen iyo wixii waddanku doonayee guud ma isku iman karaan weeyaan marar badan markaa waxaa dhaci karta labadaas inaanay isku iman karin sidaa darteed xaaladii ay sii fogaato un oo marka dee qaybta kuna sii wado oo iminka maalin kasta waxaa samaysama maamul cusubbaa samaysma maalin dhoweyd waxaan maqlay kuwo la ma garanaysa maxay ahayd awdal awdal state kuwo kale oo ma garanaysa la yidhaahdo azania kuwo la yidhaahdo ximini taasa waxaa samaysmaya konton baa samaysmaya dawladood oo mid waliba kala gooniya waliba doonayo maamul baan ahayle marka taasina waxi way sii fogeynaysaa un waayo dee inta kooxood ee aad isu keeni karaysay aad waxay doonayeen aad isku dayeyso bal inaad u heli karto baa ciiddaa ka badnaanaysa anugu marka waxaan odhan lahaa iminka madaxa ha la saaro tii guud ee weyneyd ee ahayd war waddanku siduu hal waddan u noqon karaa war labadii kooxood ee isku yimid lixyinkii intaan ku noqono ma ku noqon karaa oo ma ka hadli karaa su-aashaa ma ka hadli karaa in la isweydiiyo marka halka laga bilaabo taasaa malaha qarin karta waxyaalaha yaryar ee hoose waa si wanaagsan intaynan cid kale u gudbin su-aashaas innaga dhexdeenna bal aan iska weydiino doctor xirsi En- cabdiqaadir soo waa je- runtaa weeye brofesorka arrintaa hadda uu kala dhigdhigay oo si fiican u sharaxay waxa weeye horta kala qaybsanaanta hadday noqoto dadku deegaankii waagii uu yidhi war labadan dalow si ahaan jiray sideen sida ugu wanaagsanaa wax ugu qabanaa waxa weeye ba- eedda looma sinee meesha koonfurta anigu aan ka soo jeedo weli caada dhaliya ahaan iyo deegaan ahaan ee koonfurta soomaaliya qaybta taayay ka shaqayn jiray meesha soddon iyo sideedda dowladood ay ka jirto waa qaybtii koonfurtii soomaaliya ee tanaaligu ka talin jiray mid mid la socda lama arko waxaa kaaga daran soddon iyo sideed dowla- ee- ee dowladoodoo halkaa ka jirtaay waxaa jirta dowladda ku-meel gaarka oo dhammaantood haddana sheeganayso leh annakaa mas-uul ka ah oo haddana isla dowladda kumeergaarka ahi soddon iyo sideedda dowladeed oo koonfurta soomaaliya ka joogta ay sheeganaysa maahe somalilan oo aysan wax tala iyo taya iyo ku leedaysan jirinna way sheeganaysaa waxay leedahay annaka madax u ah
haye brofesorkooda hadda waa lala joogaa waa aqoon-yahan markaana xisaab bay bahasha u baahan tahay waa gartay En, haddii aan marka arrintaas en- en- en- en, eh, kusii yaro dhaqaaqno oon oon oon eegno oon usii gudagalno En, Ah.
nidaamkan furfurma ee koonfurta soomaaliya ka jira midnimo imika dhex marta eh, goboladii ingiriiska iyo iyo iyo iyo talyaanigu kala gumaysan jiray sidee bay ay ay suurtagal u tahay ma tahay suurtagal Eh, ma tahay xitaa mid imika u baahan in laga hadlo brofesor xuseen baan weydiinaya taa
waa su-aal aad waxbagaanad weydiisana haa waa suuragal weli weeya way adag tahay oo isyeelyeeli mayno inana adagayn isku sheegi mayno waa se suuragal weeyaan sababtuna waxay u baahnayd laba arrimood horta dadkan dee kow sidii uu doctor ku bilaabay xirsi markii horeba cadaalad daraa markii hore la tirsanayey oo ilaa lixdankii la tirsanay ree waqooyigu tirsanayay haddana sideetan iyo sideedkii markii dhimasho badan uu geystay ciidankii soomaaliyeed oo sidii wuxuuna dadkiisiiba eh, waxa uu la dagaalamaya aanay ahaynba uu sidii cadow uu la dagaalami kalo u dagaalamo diyaarad ku duqeeyey oo xataa markii dambe dee ay iyagana sii burbureen oo laftigoogu si eh, uu ka dhacay dagaal sokeeya dhacay iyo wix- taasaa horta sii yara fogeysay laakiin ta ugu daran ee maanta eh, markaan xirsi oo kale la hadlayo runtii rajaday gelinaysaa waxa weeyaan siyaasiyiinta soomaaliyeed ee go'aar ahaan koonfur ka yimaada iyaga kamaba dhaadhacsanaaba waqooyiga runtii waxaa kaga maqan inta badan kama dhaadhacsana way iska moog yihiinba aada baa u mahadsanta brofesor laakiin hadalkaa uu xayrsi iminka yidhi oo kale runtii haddii sidaa loola tabeego la dhawo war waxbaa naga maqan waa dad baa naga maqan wax wanaagsan bay nagala waxbay nagala maqan yihiin haddii la dhaho sidaa loo fahmo runtii xirsi uu ka hadlayo oo kale marka dadkaas soo baxaya hadda kow rajaan horta ka qabaa oo sidaas xirsi oo kale u hadlaya rajaan ka qabaa laba waxaan raje ka qabaa dad badan dadka koonfurtu maba oqoonbaba dadka waqooyiga runtii dadka waqooyigu wuu yaqaanay koonfurta iyagu ama waxbarasho u imanayeen ama baacmishara u imanayeen oo muqdishoa noqotay meesha santarka ahayd laakiin reer koonfurku maba oqoonbaba runtii waqooyiga waxba kama oqoonin nacam laakiin laakiin hadda waxaa dhacday in dad badani qaxay oy qaxooti ku noqdeen goboladii waqooyiga inay xataa qaar ku jiraan xeriyo een, dhinaca gobolka etoobiya ha ahaato masala meelo la yidhaahdo awbara oo kale iyo meelo la yidhaahdo sheegdheer iyo dad badan oo ku jiro gobolka jigjigo ah oo fara badan iyo kuwa hargeysa degan kuwa burcad degan kuwa eh, degan ma garanaysaa boorama kuwa degan xataa ilaa goboladan bariga ee degdeg dadka aad buu u tegay dhulka way soo arkeen inay dad wada yihiin soomaaliya oo way barteen oo waxaan aad iyo aad ula yaabay maalin jid laga dhisay magaalada boorama qofkii ugu horeeyey ee lacag dhigay waxay ahayd gabadh muqdisho ku dhalatay bay ahayd oo dahabkeedii dhigtay marka halkaa leedahay ma garanaysaa qiratay marka dadkaasaan raje ka qabaa waxaan ka qabaa rajo siya- ee, si- siyaasiyiinta soomaaliya soo baxaysa sidaa xirsi oo kale aan raje ka qabaa waxaan raje ka qabaa dabadeetana inay dadka waqooyiga ogaadaan in kasta oo maanta ay ka horeeyaan soomaalidii kale oo dhaqaalahaan uga horeeyaan oo ay uga horeeyaan siyaasad ahaan uga horeeyan dimuqraadiyad samaysteen oo ay waxbarasho uga horeeyaan jaamacadooga ka tayo fiican yihiin jaamacadaha kale haddana inay u baahan yihiin koonfurte waayo markaad dad badan hesho tiro badan hesho baad shaqaalo heli kartaa iminka boqolkiiba sagaashan dadkii jaamacadaha ka baxay jaamacadaha camuude wanaagsan hargeysa wanaagsan burco ka baxay waa shaqa laayihiin magaalada hargeysa ay taagtaagan yihiin iyagoo aan waxba haynin laakiin haddii maanta laisku darsamo waxaasaa shaqa raadin kambaniyada waaweyn ee samaysmay bangiyadu ka mid yihiin daabshiilo ka mid yahaybaa bangiyo ka samaysanaya koonfurti waxaas baa isku xidhmaya etoobiya oo ciiddaa ka badan kenya waxaasoo dhana suuq bay noo noqonayaan waa si wanaagsan profesore brofesore la helaya brofesore taasi waa mustaqbalka iyo marka xaalku uu midnimo ku habboon yahay laakiin iminkadan la joogo ee ee, dilka iyo burburka iyo is- wax isku isku ogolaasho la-aanta soomaaliyeed ee uu ditoorku ka dhawaajiyey een, shisheeyahan faraha kula jira ciidamo iyo siyaasadba leh een, diintii oo laysku dilayo wax ka badbaaday noloshii soomaaliyeed aanay jirin sidee imika dan la joogo laba kun iyo labiyo toban laysugu dari karaa labadii gobol mar kale W- weeye su-aasha een, adag ee taalla marka dhulka la xasiliyo ee ganacsi iyo shaqo iyo howlo kale loo gudbo way ka fududahay dabcan marxaladda hadda lagu jiro laakiin imika tan aynu ku jiro sidee wax loo kala furdaamin karaa
bada su-aasha meesha ku jirtaa waxa weeya runtii wada haysaayo qofku marba waxbaa een, had iyo jeer hami buu dadku leeyahay berigii lixdankii hamigeenna wuxuu ahaa inan guxi- ka gum een, gumaysiga ka xorowno oo aan isku darsano wax soomaaliya soo baxaan maanta hamigu waa inuu noqdaa in qofka soomaaliga ee ku nool soomaaliya uu yahay qof adduunka la tartami karo shaqo heli kara oo cilmi heli kara oo qab yeelan kara oo faani kara sidaana waxa lagu heli karaa uun iyadoo aad tirahdo war maanta maxaa iga maqan ila masala hargeysa haddaan joogo maxaa iga maqan waan haystaa nabad waan haystaa waan haystaa ma garanaysaa een, dowlad dimuqraadiyadda xataa lagu soo doorto madaxweynahooga waa la doortaa maxaa iga maqan waxa iga maqan dhaqaale waxa iga maqan qab soomaalida weyn intaa maxaan ku heli karaa inaan soomaalida kala raadsado marka halkaan ka wadaa waxa weeyaan waa inuu dadku eh, raj- waxaa wayna rajeynaya iminka waxay leeyihiin waqooyiga waxay dhahdaan waar ma waxaan ku darsan doonaa koonfur maxaa ma- maxaa naga soo gelaya waa runa maanta way ka fiican yihiin laakiin ogow waxa idinka wada maqan labadiinaba fiiri ha fiirinin marka dadkaasi haddii ay deerfo eh, waqo- gaar ahaan reer waqooyigu taa gartaan reer koonfurkii gartaan inay wax ka maqan yihiin eh, la isa soo hor fadhiista oo iyagu isa soo hor fadhiistaan waxaan shisheeyahoo dhani meesha wuu ka bixi karaya waa si Haddii wanaagsan iyagu isa soo hor fadhiistaan ditore imika marka cabdiqaadir meesha iyada aan wax yar raacsado ee wayga xusuusine waxa weeye waxyaabaha labada deegaan meeshii koonfurta aheed oo taaligu ka talin jiray siyaasiyiinteedii iyo aqoonyahanadeedii waxaa laga laayahay oo aan aan marnaba aadan helayn nin siyaasiya ama nin aqoonyahankooda oo innaba wax garowshiyaa siinaya dadkii reer somalilan ee ingiriisku ka tali jiray ee soomaaliya la midoobay ee dhibkii loogaa ku dhacay ee taangigii ee canshuurta looga qaaday oo magaaladii hargeysa duqeeyey oo diyaaradii eeraboorka muq- ee hargeysa ka kacday ee duqeysa hargeysa oo dad qaxaya haddana lagu duqeeyey dadka reer koonfureed nin siyaasiya ee ka garaaday ee maalin ka hadlay ma jiro nin aqoon-yahankooda oo maalin ka hadlayna ma jiro waxaan anigu la cooda rag dadka reer waqooyiga ku jecela sida brofesor xuseen oo kale iyo brofesor axmed samater iyo cabdi samater iyo rag lamid a ayaa walaalnimada soomaaliyaba ka hadla waay looga la-yahay dadkii reer koonfureed oo anigu aan ka dhashay iyo raggii ila midka ahaa in waxa wanaaggaa walaalahood qabtaanna ay- ay ugu raxbiyaan wixii ku dhacana ay uga- u- ay garowshiya ka siiyaan ila ma aan caqliga noocaasa uusan meesha imaan oo aan dad isu eh, isu ra- eh, isu raxmada aysan dadkii ka imaan yacni dhadhanka soomaalinimadahi iyo midnimada soomaaliya waa qaali cid kastay la macaan tahay ruux aan jeclayna ma jiro laakiin ma madowga iyo baraha galay deegaan iyo dad geysta iyo maamul geystaa jire yacni diyaar uma aha in dadkii laga tiro wixii gaaray meesha anigu aan dareemayo rofesorku way ila dareemayo waa meesha iyada
waan gartay n waxaad moodaa inaan n si guud uga hadlayno n n mashaakilaadka jira haddii aan n hoosta ugu sii n daadegno n iminka sida ay ku shaqaynaysay hanaankan dib u heshiisiineed ee labaatankii sano ee lasoo dhaafay ee beesha caalamku garwadeynka ka ahayd waxa weeyaan in koonfurta soomaaliya la dejiyo ee la habeeyo dib u heshiisiin laga hirgeliyo n dadka hubka laga dhigo kadib gobolkii kale ee somalilan ee goonisutaaga ku dhawaaqay iyo iyagu ay wada hadlaan haddii ay markaa ku heshiiyaan in nidaam wanaagsan oo isfaham leh oo kii dhakhtarku uu iminka noo sifeeyey oo kale ahna ay isla qaataanna ay soomaalida u taallo haddii ay kala tegayaanna ay iyaga u taallo rofesore tallaabadaa waxaad moodaa inaad ka horreysiineyso in midnimada aad ka horreysiineyso tan hanaankan dib heshiisiineed ee soomaalidu la qabsatay ma sidaasaan u fahmay mise waa sida aad usoo jeedinayso
horta walaal siyaalo badan baa loo bilaabi karaa hadday niyad samaani jirto siyaalo badan baa wax loo bilaabi karaa maanta dadka waqooyiga degan dowladda somalilan waxay qabsatay waxyaalo badan bay qabsatay waxa ay qabsatay iyagu ma rabaan dabcan dee inay ka lunto ma rabaan oo inay gasho heshiisyo ama shirar waxa ay samaysteen ee wanaagsan oo kaga lumaya ma rabaan isla markaa koonfurtii waxa dawlad kastoo laga sameeyaa waa dawlad la yidhi waxaad ka madax tahay wixii oo dhan dabcan waanan arrin arrintaa runtii kuma dhaliilayo oo waa inay dad ku jiraan had iyo jeer rumaysan inay soomaaliya oo dhan wakiil ka yihiin laakiin ma xuma haddii la yidhaahdo war bal horta aan ka sifayno koonfurtii balaayadan ka taagan oo gaar ahaan iminka al-shabaab baa soo galay oo muro kalaa soo gashay oo warlorisin baa soo galay oo balaaya soo galay oo bal ha la xoojiyo dawlada hala yidha haddii la yidhaahdo oo maamulkoogii ha la xoojiyo dabeetna ha la fadhiisata haddii la yidhaahdo dadkii dawladdii somalilan wax alla waxaan ka qabaano arrintaa runtii ma jirto haddii xataa taa loo samaynayo keliya waxaan isleeyahay uun way fogaanaysaa haddii sidaa loo arko dadka waqooyiga joogaa iyaga dawladda somalilan iyo inta ku jirta laftigooga aanay odhanin war annaguna ictiraaf heli mayno oo ictiraaf ma helayaan hadda runtii waa carabka waa loo laalaadinu laakiin ictiraaf ma helayaan ilaa dawlad soomaaliyeed dad soomaaliyeed ay la hadlaan oo ama iyagu isku raacaan markaa inay kala go-aan ama ma helayaan maadaama taasi ayna jirin inay yidhaahdaan war hadalkaan bilownaba hadda laftigeedaba haddiise la yidhaahdo bal koonfurta marka hore halasoo dhisana wax ku jaban ma jiro oo lala soo fadhiista laakiin ujeedada waa inay noqotaa soo dadkii la odhan jiray somalilan oo isla socda laga soo bilaabo saylac ilaa laga soo gaadhayo magaran lasqore isla socda ilaa lascao laga soo gaadhayo isla socdoo mid ah oo aan u soconin qabiilooyinka laga dhigay aan u soconin oo diriya daarood iyo hawiya aan u soconin oo laakiin u socda dadkaas wada socda u socda inay ma garanaysaa xataa hadhow lasoo soo fadhiiso wax ku jabaan oon arkaa ma jirto runtii meelo badan baa loo mari karaa laakiin way niyad samaani jirtaa waad si wanaagsan ditore cabdulqaadir meeshaas rofesorku waa uu si siduu u tilmaamay wax weyn baa ku jira aqoon fara badan baana runtii meesha ka muuqanaysa hase ahaatee waxa weeye bal dadka reer somalilan oo hadda goonida isu taagay yay hadday damcaan oo ilaahay ka dhigo inay midnimadii jeclaystaan yay la bilaabayaanoo midnimadii ay la bilaabayaan ma puntland bay la bilaabayaan ma galmudug bay la bilaabayaan ma xilin iyo ceebay la bilaabayaan ma azaniyay la ma midland bay la bilaabayaan ma hiiraanland bay la bilaabayaan ma mareeg bay la bilaabayaan yay la bilaabayaan markee waxa weeye tii koonfurta ayaa dhowr iyo toban urur oo dhowr iyo toban diimood kala leh iyo dhowr iyo toban dal oo igad iyo afrika kala leh ayaa kala hogaaminaya yay la bilaabayaan nimankaas haddii la yidhaaha midnimadii soomaaliya meelna ka tegi maysiin ladala ictiraafi maayo yay la haddayba noqotaba yay la bilaabi karaan wey rofesorkaanu weydiino bal rofesor su-aasha xilsina weydiiyey waa halbowlaha weeya waana run weeyaan iminka arrinta ugu daran ee halkaasi weeye oo taas weeye waana waxyaalaha aanu lahaa weli kama soo bixin siyaasiyiintii dawladda sooma dawladda kumeel gaadhka samaynaysay oo siyaasiyiintii kumeel gaadha ha u badnaadaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkuba had iyo jeer iyo prime minister had iyo jeer koonfur bay ahaayeen ha u badnaada sidaas weli kama soo bixin ba sidaa xirsi u fahamsan iyo u fahamsan oo leh waar bal hadda aynu waxbaa inaga maqane aynu ka doodno sideen wax u keennaa xataa waxaa la sheegaya inaanay weli intay soo fadhiisteen dawladaha la sameynaya ama tan iminka cabdiweli ha ahaato ama tii ka horeysay farmaajo ha ahaato ama tii ka horeysay magaranaysaa cali geedi iyo magaranaysaa nuur cadday ahaato intay soo fadhiisteen weli ay yidhaahdeen war sidee baan ugu gurguuranaa dadkeenaas waqooyiga ee somalilan sida guri wax ka hadlay weli ma jiro marka run weeye waa irto waxay u baahan tahay in wax dawladda laga soo dhisayaa janisna hadda waa la haystaa oo laba kun iyo labaiyo tobanka waa dawlad cusub baa lasoo samaynayaa waxaa halkaa ka soo baxayaa inuu noqdo wax fahamsan waxa ka maqan waa inuu yimaadaa kiigu waa halkaa cirsi baana taabtay runtii editore intaanan ku dhiibin ma moodaa in mas-uuliyiintan kala gedisanaya profesorka uu iminka carabka ku dhuftay ee nidaamyadii kala gedisnaa ama dowladihii kala gedisnaa ee ku meel gaarka ahaa madax ka soo ahaa in nidaamyadan loo dhiibay iyo maamuladan loo dhiibay aanayba ahaynba tan aynu iminka halkan ku falanqeynayna ah midnimada balse ay tahay in beesha caalamka oo mar walba nidaamyadaasi iyada maalgelinaysa islamarkaana hagaysa siyaasadaha dowladahaas kumeelgaarka ah inay hawsha keliya u dirtay ay ahayd nabadeeya muqdisho iyo aagga koonfurta kala dambeynna sameeya somalilanna kama hadli kartaan waa entity jirta oo halkaa joogta oo xiligeeda aad la hadli doontaan haddiiba nidaamkii lagu shaqaynayeyse uu kaa yahay ma lagu eedeyn karaa xitaa iyaga in inaanay xitaa ka hadal ditoorka siiyo cabdulqaadir waxa weeye walaal profesorka waa mahadsan yahay laakiin mid baan ku sheegaya intii dawladeed ee meesha laga dhisay ama jabuuti ha lagu soo dhiso ama kenya ha lagu dhiso ama etoobiya ha lagu soo dhise mid walibaba saldhigeedu waxay ahayd in ciidankii soomaaliya aanan lagu tashan ama aanan nidaam loo sameyneyn laakiin ay noqoto mid walibaba nidaamyadii la dhisay ama tii cabdullaahi yuusuf cali geedi ha ahaato ama kuwii ka dambeeyey ha ahaatee qolo walibaba ay ciidan ajnabiga soomaaliya in xukunkooda lagu ilaaliyo ayay u yeeranayeen mooye barnaamij soomaalinimo u gudba oo dawlad kumeelgaara ka gudba oo gobolladii kala go-ay ee waanwaan iyo nabadha laga dhex raadsho barnaamij ah kuwa hadda joogana kumaysan shaqaynin kuwii ka horreeyena kumaysan shaqaynin weli caada waxaan anigu aan abaal u hayaa nimanka reer somalilan oo goostay oo dalka noqday markii etoobiyaanku ciidankooda ay soomaaliya galeen waxay dhaheen raalli kama nihin haddoo kenya iyo soo gashay oo kuwa lamida iyo iyo iyo iyo raalli kamaysan ahayn waxay rabeen oo jeclaayeen in dadka soomaalida reer koonfurta laisu daayo welina qodobkaasi ku taagan yihiin waa si wanaagsan ayakaaban anigu ka arkaa wax arxama ee soomaalinimo ayakaan ka arkaa walow ay gooni naga istaageen ka baxay profesore haddii waktigoodna hayo awgeed haddii aan kusoo dhawaado waxaa tiri laba kun iyo labaiyo tobanka dowlad cusub iyo hanaan cusub baa imanaya hanaankaas imanaya iyo dowladdaas imanaysa marka laga yimaado dadka soomaaliyeed ee dhallinyarada ah ee iminka kacaya ee dalkii jooga siyaasiyiin da-yar ha ahaadeen mujtamacii kala gedisnaa ha ahaadeen midnimada door intee la eg bay noloshooda kaga jirtaa qiimeyn intee la eg bayse u leedahay baad u malaynaysaa maanta markaad eegto hargeysa iyo muqdishoba markaad eegto noloshooda noloshooda kaalin intee la eg bay kaga jirtaa
waan ku fahmay alla ilaa su-aal su-aal adag baad weydiisay sababtuna waxa weeyaan xaqiiqdii waxa weeyaan laba kun iyo shantii baa igu dambeysay soomaaliya waan tegey iminka koonfur waan tegey ma garanaysaa meesha layidhahda nairobi iyo waan ku dhawaaday dhadhaab baan soo maray meelo kale waan tego waan ku laakin muqdisho ma tegin weli laakiin hargeysa iyo dhulkaa waan tegey bay ahayd waana la socdaa runtii beri hore waxaa la oran jiray oo macna la samayn jiray waxa dawladnimada federaliska la yihahdaa aad u macna u samayn jiray gobo meel badan oo dhan dadka u samayn jiray iminka dhalinyarada soo baxday ee hadda soo baxday runtii dhalinyaro dee ku garaadaysataba dawlad soomaaliyeed maaha waa dhab laakiin waxbaa ka maqan oy og yihiin oo rajada ku jirtaa waxa ka maqan qof waloo arday wax bartay wuxuu rabaa inuu shaqo helo sax shaqo ma hayaan boqolkiiba sagaashan dadka jaamacadaha ka baxay boorame iyo hargeysa iyo jaamacadaha wanaagsan ka baxay suuqii hargeysa taageera wax loo hayaan ma jiro waa gartay.
marka in la yidhaahdo un xor baa tahay oo gobono waxaad haysataa dowlad somaliland la yidhaahdo oo ma garanaysaa een, waxna kuu tari mayso dadnimaada waxba u tari mayso ee, waxba ku noqon mayso laakiin dee magacaasaad haysanaysaa iyaga waxa uga roraa in la yidhaahdo waa wax soomaaliyeed laakiin eh, shaqo ku abuuri kara dhaqaale ku abuuri kara oo qab ku abuuri karo dad Hal- soomaaliyeed oo hal- ad- badan ku abuuri kara halkee shaqadaa laga Waa- helayaa profesor adigoo iga raalliya wa- wa- iminkadan waxaa la laga joogo laba helaya- kun iyo labiyo toban muqdisho ama boosaaso ama garoowe ruuxa camuud ka soo baxay En- en- en shaqo umalay ma maan halkaa bal noo yaro en micnee wax- wax- waxa lagu helayaa walaal waxa weeye haddii iminka laga fikiro in la samaysto dowlad soomaaliyeed oo keliya hal dowlad soomaaliyeed haddii la samaysto oo wuxuu isku nodo sidaa nabadda uga dhacday hargeysa iyo boorame iyo burcaba iyo horta nabadda uga dhici kara lataa oo dhici karaysana uga dhacdo waa run hadday taasi dhacdo oo dabcan aada noqoto hal dowlad aada noqoto dee dowlad soomaaliyeed adduunka waxyaalo badan bay xaq ugu leedahay waa dhab waxay xaq ugu leedahay maalgelin khayr caadi oo ay ka hesho weel bank waxay xaq ugu leedahay maalgelin khayr caadi oo ka hesho IMF IMFta waxay xaq ugu leedahay maalgelin khayr caadi oo ka hesho dowladaha waxan bilateralka la yidhahda ay ka hesho ayay xaq ugu leedahay maraykankay ka heli kartaa ingiriis bay ka heli kartaa meelo badan bay imika waxaasoo dhan dib baa loo hayaa waxna waa is haysaan baa la dhahdaa Ka- sidee taa haddii laakiin hal dowlad oo soomaaliya samaysmi lahayd oo cod keliya lagu hadli lahaa intaasoo sanduuqdaad geli kari lahayd sanduuqyada markaa samaysana dee shaqa abuur baa bilaabmaya oo xataa ciidan baa la qoraya jid baa la dhisayaa waxyaalo badan baa la sameynaya waxa weeye waxay shaqada ku abuurmaan waa oo si- keenaya waan gartay inta dadaalkan iyada la wado ditoorka anoo u iman doonaa En, intan dadaalkan la wado ee nabadeynta koonfurta iyo en, en, en, dejinta en, en, dhulkii talyaaniga uu gumaysan jiray En, mashaariicda aad ka hadashay miyaanay dhici karin maskax iyo hanaan en, layskula qaato in deegaanada nabdoon ee soomaaliya meeshay doonaan ha ku yaaleen ama somalilan ha ku yaaleen ama soomaaliya ha ku yaalaane in mashaariicda dadka soomaaliyeed ee xaqa u leeyihiin in laysla garto inaan layska hor joogsan ama aanay murankan siyaasadeed aanay ku lumine Eh, miyaanay dadku inta isu yimaadaan intaan laysla qaadan karayn
excellent waa same in la sameeyey ahayd in sidaa la sameeyey ahayd oo hadda gobolada ee ma garanaysaa een een nabadda helay in la dhiso ayay ahayd laakiin ma yeelayaan ca- ee inta- ee caalamiga ma yeelayaan sababtuna waxa weeyaan cod aad ku hadlayso micnolahoo cadaadin karaa oo arrintaa ku khasbi karaa ma jiro oo haddii eh, dan marka- micnolahoo ka soo geli kartaa ma jirto waxaana waa adduunku waa wada dan iyo cadaadis weeye marka iminka dhow meelo badan baan ka qaylin oran jiray war gobolada wax qabsaday ee ay ka mid tahay ma garanaysaa een, somaliland ay ka mid tahay puntland ha la caawiyo waxa laga dhiso afka waa laga odhanayaa laakiin cidina ma yeelaysa laakiin haddaad dowlad ahaan lahayd Mhm.
adoo socdo ayaad u tegi lahayd sacuudi arabiya odhan lahayd laba afar milyan bilyan baan kaaga baahna maraykan baa u tegi lahayd waxaa lahayd laba bilyan baan kaaga baahna mashruucyadaasan funeed bay odhan kari lahayd iskuma dhowa markaad dowlad tahay iyo marka dadka lagu bariyo laleeyahay war dadka masaakiinta ee meeshan degan mashruucyo sameeya isku mid maaha waa si wanaagsan En, doctor xirsi en, laba kun iyo labayo toban baynu joognaa en, ruuxa en, dhallinyarada ah ee soomaaliga ah amaba bulshada nooc en, qaybaheeda kala gedisan ruuxa ka tirsan ee soomaaliga ee muwaadinka ah ama somalilan ha joogo ama soomaaliya ha joogo puntland ha joogo En, laba kun iyo labayo toban muhiimadda ugu- ay ay u leedahay midnimo maanta dhex marta labadaa gobol intee bay la eg tahay baad ku qiyaasi lahayd
anigu cabdulqaadirow halka midan ogsoonaha waxaa weeye hay magaca ninka soomaaliga ahi waa magac naga dhexeeya wey sax
maanta meeshaan taaganahay arrimaha noo kala qaybsan waxaa weeye waxa weeye maamulo jira oo ninba ma- magacu intuu la baxay oo qaab uula muuqday inuu sidaa tahay sida uu ku nabadgeli karo waxna ku qabsan karo
gartay midda ugu daran waxa weeye midda koonfurta soomaaliya ka jirta ee dowladda kumeel gaarka ah oo iyadoo magacaa iyadaa loo caleema saaray laakiin aan wax rasmiya qaban suurtagalna ah inay halis ku tahay kuwa kale ee nabadda haysta oo xoogaa yar hadda nolol iyo waxqabsaday ama maamul samaystay sida somaliland taas dowladda samaysatay ee saddex jeer isdooratay ee iyagoon qori sidan madaxweyne iyo wakiilo xisbi iyo raggoodii samaystay waa sida brofesorku u sheegay markuu leeyahay war kuwaan wax qabsaday garab iyo gacan ha la siiyo caalamka uu u bandhigayo brofesorku wuxuu u baqay in kuwaa laftirkooda sida koonfurta soomaaliya ay tahay iyo qaabkay tahay ayakana in la geliyo ayuu u baqay waayo waxa weeye ninkii waxa w sidaanaan soomaalidu aysa isu abaal marinay oo la iskaga mahad celinayn ninka soomaaliga ama kooxda soomaaliya wax wanaagsan qabsata ayaan caalamku wa waxa weeye waxa weye sidaas oo kale abaaldhac bay ku samaynayaan inveje waxaa la quudinayaa oo gacan iyo garab la siinayaa meesha ololku ka joogaa siyaasad ahaanna la kobcinayaa la leeyahay soomaaliya ayabaa ka wakiila kuwii wax qabsadana waa waa la hagaardaaminaya waa la hoosaasinaya aakhirka dambe waxaa la rabaa iyakuna sida taasoo kale hadda ay ku sugan tahay inay noqdo ayaan u baqayaa mooye aniga wanaag soomaaliyeed baa lasoo wadaa iima muuqdo waxaan odhan lahaa midda magaca soomaaliya lala kor loola qaadaye adduunka ha isgartaan iyada iyo dadkeeda iyo siyaasiyiintooda iyo aqoonyahankooda soomaaliyeedin xanibnaa maysa dantiina garta ee sooma ee magaca soomaaliya meesha kaga soo aadeen hagaajiyaan dhihi lahaa walaalaha waxa wanaagsan samaystana ya caalamku waxaa la qabto oo ha loo hiliyaan aan u aaminsana waa si wanaagsan tan iyada ka waran ruuxa soomaaliga ah ee maanta laba kun iyo labaiyo toban nool halkeebey muhiimad intee la-eg bay midnimo labadii gobol dhex marta mar kale ay u leedahay waxaan taa anigu odhanayaa oo keliya ninka soomaaliga ahi saacaddaa la joogo ganacsiga soomaaliya waa isu furan yahay businessku waxa weeye waa shirkado weeye way dowladahoodi iyo maamulkoodii aan isku mid maahayna waa la wada shaqaystaa hay-adda camuud samafalka camuud foundation waxa weeye dhulka barakac uu ka dhacoo dhan ceelasha biyaha shabeellada hoose dhadhaab ayay raashin iyo cunto iyo shaqo ka hayaan dadka soomaaliyeed qaybahay kale meeshay rabaan ba ha kala joogaane waxa weeye waana isku gurmo karaan waxna waa wada qabsan karaan laakiin talis centralized ah ee xooggan ee yidhaahda meel quraan soomaaliya ka xukumaynaa horaa loogu khasaaray ya markay noqoto xataa taliska isaga inay soomaaliya ka wada hadashay midnimadeedu wakti dheer bay qaadanaysaa yurub way midoobeen laakiin midowgooda waxaa ku jirta ilaa boqol sano in la socdo midnimada soomaaliya in boqol sano loo safro ayaan anigu weli qabaa saysan u dhicin shalay sidii u dhacday oo kale oo fulaydkii laysku soo galay iyo khasaarihii ka dambeysa uusan u dhicin aad iyo aad baad in yaran ku daro in yaran ku daro halkaa in yaran ku daro cabdilqaadirow waayahay
maanta walaal haddaynu soomaali nahay xaqiiqdii wax badan baan ognahay oo aynaa berihii hore ogeyn baan ognahay maanta waxaynu ognahay sida sharciya loo samaysto ina kala ilaaliyo waan ognahay waan baranay oo dad mutacalimiin badan baa soo baxday oo banaanka jooga ama gudahaba joogo fara badan baa soo baxday waxaan baranay adduunku siduu iskugu ururayo ee dadku markay iskugu ururaan ay baraan ay xoog u noqdaan oo taiwan wuxuu ugala wareegay shiinuhu guduhu ugala wareegay wax kaleba uu ka dad badan yahay sidaasuu ugala wareegay maanta etoobiya waa adduun magalkay noqotee geeska geeska africa waa ta ugu muhiimsan weeyaan dhaqaalaheedu maanta boqolkiiba sagaal buu ku kordhayaa toban ayuu ku kordhaa sanad walba sababtana wax kale maaha waa dad isku duuban oo xataa iyagoo og inay kala duwan yihiin haddana doorta in hal dowlad noqdaan inagu kow horta inaan ogaano weeyaan markaan isku duubanna wada noqonay aan ka baxno kooxaan yaryare meelaha isku soo xidhay horta markaasaan dad noqonayna kow laakiin wixii inagu soo dhacay taariikhdeena waan ka faaidaysan karaa inaguma dhici karto haddii waqooyi ka baqayaan sidii lixdankiina ku dhacdo kuma dhici karto waayo hadda waa laga garaad badan yahay waxa dhici kara baa la ogyahay haddii khilaaf yala dhaco waxaa soo bixi karaa la ogyahay iyada oo la isticmaalayo tii ahayd samaan waxba kaama jirto xumaanu tubhayda ayaa la samaysanaya controlis keena in aan la isku dhicin in la kala badbaado in walaalkaa aad wiil ka yeelato in wiilka aad walaal ka yeelato in la sameeyo oo waa lagu kala badbaadaa midnimada ayaa la samayn karaa marka ayaan la biqin wax ayaan raadinayna waa dhaqaale dhaqaalaha kow adduunka furow ah dhaqaalena wax lagu heli karaa un dad badan isku yimaada ee dad yaryar oo kale meelo ka mid a laguma heli karaa taa ha la ogaado aada iyo aad baan labadiinaba runta idiin mahadinayaa sida wanaagsan ee maaragtay cilmiga ku dheehan ee aada mawduucan u faaqideen maanta in badan oo dhegeysatana waxaan qiyaasayaa in daafur ugu noqon doonto mawduucan iyo qodobada ku xeeran iyo iyo sida ugu macquulsan ee dabcan laba qof iyo iyo inta la wadaagtaba ay markaa u falanqeyn karaan aada iyo aad baan idiin mahadinayaa mar kale waa doctor xirsi cabdikariin ciyow oo aqoon-yahan dhakhtar soomaaliyeed oo magaaladan ottawa ku nool iyo brofesor xuseen warsame oo magaalada calgary jaamacad ku taala ka dhiga culunta xisaabaadka mar kale waad mahadsantihiin labadiinaba waa mahadsantaha cabdulqaadir brofesorkana waa u mahad celinaya wax badan baa ka kororsaday walaal sidaas oo kale cabdu aad doctor xirsi wax badan aad baana niyadeeda u wanaajisay runtii wax badan oo rija ay gashay thank you professor thank you cabdulqaadir waad mahadsantahay adiguna adinkaa mudan